أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon shirkii dowladaha eeyusum uga socday magaalada kambaale ayaa natiijo la'aan oo ku soo gebagaboobay iyagoona awaamir adag duldhigay madaxa kooxda riddada soomaaliya safaaradda maraykanka ee adis ababa ayaa ka dayrisay xaaladda colaadeed ee ka jirta etoobiya iyadoona dignin u dirtay muwaadiniinteeda ku sugan gudaha dalkaas ku dhowaad labaatan isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiinah ayaa dhimashay dhaawaca ku noqday dagaal culus oo ka dhacay deegaan dhaca bariga wilaayada hiiraan wilaayadii islaamiga shabeellada hoose ayaa fulisay xukun xad ah kaasi oo ka dhacay fagaare ku yaala deegaan ka tirsan wilaayadaasi munaasabad lagu caleema saarayey suldaanka guud ee beelweynta jilbile ayaa ka dhacday degmada tieglow ee wilaayada islaamiga bokool
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabti ah taariikhdii hijiriguna ay tahay siddeed iyo labaatanka shawaal kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan shirkii dowladaha ee yusom uga socday magaalada kambaale ee caasimadda dalka uganda ayaa natiijo la'aan ku soo gebagaboobay iyagoona awaamiir adag duldhigay madaxa kooxda riddada soomaaliya haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare shir looga hadlayay dhaqaale la-aanta soo wajahday howlgalka a u som oo muddo laba cisho ah ka socday dalka uganda ayaa jimcihii shalay lasoo gunaanaday iyadoo wax natiijo ah oo la taaban karo aanay shirkaasi kasoo bixin kulankan oo ay isugu yimaadeen dalalka ay ciidamadoodu duulaanka saliibiga ku joogaan dalka soomaaliya ayaa lagu gorfeeyey sidii looga bixi lahaa caqabadaha ku horgudboon howlgalka shaatiga cusub loo soo xiray ee loo bixiyey a u som khudbadihii ugu muhiimsanaa ee goobtaasi laga jeediyey ayaa lagu iftiimiyey xaaladda qallafsan ee ay wajahayaan coloshood u-shaqaystayaashii afrikaanta ee lagu soo daadgureeyey soomaaliya iyo warwarka dhaqaale ee soo food saaray iyo weliba natiijo la-aanta ay ka joogaan dhaqaalihii faraha badnaa ee horey loogu bixiyey ciidamadan xogayaha fulinta igaad ayaa halkaasi ka sheegay in kulankani uu kusoo beegmay xilli ammaanka gobolka uu wajahayo imtixaankii ugu adkaa muddo tobanaan sano ah islamarkaana ay aada uga walwalsan yihiin jabka ciidamadoodu kasoo gaaray soomaaliya weerarada al-shabaab ay fuliyeen bilahan u horeeyey ee sanadkan labada kun shan iyo labaatan waxa ay weeqeen wixii aan sida wadajirka u dhisnay ayuu yidhi xogeeyaha fulinta igaad isagoo intaasi raaciyey in howlgalladani ay imaanayaan xilli ay gaabis tahay sahayda ciidamada midooda afrika talooyin dhowr ah oo shirkaasi laga soo jeediyey ayaa waxaa ka mid ahaa in tirada ciidamada a u som lagu kordhiyo siddeed kun oo askari iyo in loo howlgalo sidii dhaqaale loogu ururin lahaa howlgalka cusub loona xoojin lahaa tababaridda maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya wasiirkii hore ee qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee kooxda riddada soomaaliya murtad cabdiraxmaan ceynte oo ka mid ahaa wafdigii shirkan ka qayb galay ayaa rajabeel ka muujiyey joogista ciidamada afrikaanta oo uu sheegay in aanay qaban karin wixii ay qaban waayeen siddeed iyo tobankii sano ee ay dalka joogeen geesta kale ceynte waxa uu quus ku tilmaamay waxqabadka maleeshiyaadka riddada maadaama ayuu yidhi muddadaasi siddeed iyo tobanka sano ah la tababaray maleeshiyaad kor u dhaafaya boqol kun oo askari laguna bixiyey malaayiin doolar balse wixii dhammi ay noqdeen hal bacaad lagu lisay shirkan oo u muuqda mid dhicisoobay ayaa lagu soo warramayaa in madaxdii afrikaanta ee isugu timid ay cannaan kala duldhaceen xasan garguurta madaxa kooxda riddada soomaaliya waxaana si aan gambasho lahayn loogu sheegay in laba bilood gudahood uu kula heshiiyo siyaasiyiinta mucaarasa nidaamkiisa baadariga horjoogaha ka ah dalka uganda yuweri museveni ayaa loo doortay inuu dhexdhexaadiyo khilaafka ka dhex jira kooxda riddada soomaaliya islamarkaana uu kormeere ka noqdo isku xirka dalalka ay ciidamadooda duulaanka saliibiga ku joogaan dalka soomaaliya dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa mar kale ku celisay inaysan taageeri doonin howlgalka a u som iyadoo tilmaantay inay quus ka joogto sidii ay dalka soomaaliya uga hirgelin lahayd ku dhaqanka qawaaniinta gaalada william bob oo ah safiirka maraykanka ee dalka uganda ayaa sheegay in maraykanku aanu diyaar u ahayn inuu taageero howlgalka a u som maadaama soomaaliya aanay haatan joogin marxalad keeni karta ayuu yidhi in dalka laga hirgeliyo qaraarka golaha ammaanka ee lagu dhisay howlgalka a u som mahadsanid caliyare safaaradda maraykanka ee addis ababa ayaa ka dayrisay xaaladda colaadeed ee ka jirta dalka etoobiya iyadoona dignin u dirtay muwaadiniinteeda ku sugan gudaha dalkaasi tafaasiisha warkan waxaa haya anas al ansaari safaaradda maraykanka ee addis ababa ayaa soo saartay digniin amni oo ku socota muwaadiniinta maraykanka ee ku sugan etoobiya iyadoo ka digtay xaalad amni oo isbeddel ah oo si kadis ah uga dhici karto meelo badan digniintan ayaa la soo saaray shan iyo labaatankii abriil labada kun shan iyo labaatanka oo ku beegnayd maalinimadii shalay ayaa muwaadiniinta maraykanka ku boorisay in ay muujiyaan foojignaan dheeraad ah kana fogaadaan isku soo baxyada waaweyn islamarkaana ay ka taxdiraan marka ay joogaan goobaha ay dadka iskugu yimaadaan digniintan ayaa timid iyadoo dalka etoobiya ay ka jiraan xiisado siyaasadeed iyo rabshado soo socday muddo dhowr sano ah kuwaasoo ka dhacayay gobollo badan gaar ahaan deegaanada oromada iyo amxaarada halkaas oo safaaraddu hore uga digtay in loo safro sababo la xidhiidha khataro amni afduub iyo qalalaase halkaasii ka dhici kara safaaradda ayaa sheegtay in khataraha amni ay u qarxi karaan si lama filaan ah ayna saameyn karaan goobaha ay aadka u booqdaan ajaanibta iyo shaqaalaha dowladda digniintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo dagaallo iyo iska horimaadyo culus ay toddobaadyadii lasoo dhaafay ka dhacayeen gobollo badan oo etoobiya ka tirsan gaar ahaan deegaanada oromiya iyo amxaarada halkaas oo kooxaha hubaysan ee mucaaradka ahi ay dagaalo culus kula jiraan ciidamada dowladda federaalka etoobiya waxaana jira cabsi xoogan oo laga qabo waxaana cabsi xoogan laga qaba in colaadani ay ku fidda caasimada addis ababa iyo magaalooyin kale oo waaweyn waad mahadsantahay anas ku dhowaad labaatan isugu jira saraakiil iyo askari murtadiina ayaa admishay dhaawaca ku noqday dagaal culus oo ka dhacay deegaan dhaca bariga walaayada hiiraan walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkan haya waxaa sii kordhaya khasaaraha ka dhashay weerar ciidamada mujaahidiintu ay shalay ku qaadeen maleeshiyaad murtadiina oo ku sugnaa duleedka deegaanka yasoman ee bariga wilaayada hiiraan weerarkaasi waxaa lagu dilay lix askari oo murtadiina oo uu ku jiray sargaal nabad sugida afar ka mid a maleeshiyaadka murtadiinta ayay cadowga kaga carareen goobta dagaalka waxayna mujaahidiintu soo qanimaysteen laba qori oo akay afartan iyo toddoba ah iyo saddex boosh oo laga furtay maleeshiyaadka riddada weerarkan shalay ka dhacay duleedka deegaanka yasoman ee wilaayada hiiraan ayaa qayb ka ah howlgallada ciidamada mujaahidiintu ay ka wadaan bariga wilaayada hiiraan ee ay ku xasuuqayaan maleeshiyaadka murtadiinta dhanka baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay madaafiic ku garaaceen ilaboorka magaalada baydhabo oo xarun weyn ay ku leeyihiin askarta kufaarta xabishada etoobiya madaafiicdan ayaa la rumaysan yahay inay gudaha u galeen xerada ciidamada xabishada etoobiya waxaana jira khasaare kala duwan oo xabishida ka soo gaaray weerarkaas inkastoo aan la sheegin tiro rasmi ah waa qayb ka mid ah howlgallada ciidamada mujaahidiintu ay ka wadaan magaalooyinka cadowga ay ku sugan yihiin dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada qoryooley dhawaqa rasaasa dagaalka laisku adeegsanaya ayaa laga maqlayay goobo ka fog degmada qoryooley waxaana jira khasaare kala duwan oo murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarkaas maalmihii ugu dambeeyey ciidamada mujaahidiintu waxay sii kordhiyeen howlgallada kala duwan ee ay ku xasuuqayaan maleeshiyaadka murtadiinta ee dabadhilifka u ah kufaarta afrikaanta ee ku soo duushay dalka diinta iyo dadka muslimiinta mahadsanid abu xasaan maxkamadda wilaayada islaamiga shabeellada hoose ayaa fulisay xukun xad ah kaasi oo ka dhacay fagaare ku yaala deegaan ka tirsan wilaayadaasi sida uu ku warramayo bashiir muxidiin abu ayman shalay genikii dambe fagaare ku yaala deegaanka ugunji ee hoostaga degmada janaale ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose waxaa isugu yimid boqolaal ka mid ah bulshada muslimiinta ee ku dhaqan deegaanadaasi kuwaasoo usoo daabashatagay fulinta xad ka mid a xuduudda allaah kaasoo lagu fulinayay cabdulaahi cabdiraxmaan cali oo ahaa askari ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda rajada soomaaliya islamarkaana dhowaan gacanta ay kusoo dhigeen ciidamada mujaahidiinta ugu horeyn qaadaga maxkamadda ayaa faahfaahinaya qaabka loo soo qabtay askarigan lagu fuliyey xad ka mid a xuduudda allaah xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda degmada janaale ee wilaayada islaamiga shabeellada hoose horteeda la keenay eedaysane cabdulaahi cabdiraxmaan cali labaatiyo todoba jir ah waxaa lagu soo eedeeyey inuu la shaqaynayo ciidamada muslimiinta ee misa iyo dil dil oo ku dili rabay walaal mujaahida intaas kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cabdulaahi wuxuu ku jawaabay sida tan aa waa sax waxaa isoo wacay nin marka jooga oo ka tirsan ciidamada nisa wuxuu isoo bandhigay inaan la shaqeeyo wuxuu yidhi waxaan rabaa inaad ila shaqayso oo soo disho nin ka tirsan al-shabaab haddii shaqadaasi ku guulaysato bishii laba boqol doolar ayaa lagu siilaa mishaar ahaan adigoo tababar soo marin anigana waan ka aqbalay kadib waxaan hori ka soo qaatay janaale asigoo tawakal ka soo baxay ayaan dhowr xaba ku tuuray wuuse la ii diray mana ku dhicin anigoo hawshaas ku jira ayaa la ii soo qabtay ugu dambeynna waxaa fagaaraha looga dhawaaqay fulinta xadkaas ka mid ah xuduuda allah ee axaduridda xukunka maxkamadda intaas kadib maxkamadda markii ay dhageysatay aadii loo soo jeediyey eedaysane cabdulaahi oo jawaabtiisa khilaal ahaa ayaa waxay xukuntay sidaani soo soota kow in eedaysane cabdulaahi uu ku dhacay ficil riddanimo ah labo in eedaysane cabdulaahi lagu fuliyo si xadguruddo ah almaraajicu qowluhu tacaala يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض من يتولهم منكم فإنهم منهم إن الله لا يحيي القوم الظالمين في سورة المائدة آية كنت يقول وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم من مسلم إلا بإحدى ثلاثة السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك للدين والمفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري ومسلم يكون كان يطلق اسد هذا الخلال الله أكبر الله أكبر maalin ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale maxkamadda wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose fagaara ku yaala magaalada kunyabarow ee ku fulisay xukun xadduriddo ah askari la shaqaynayay maleeshiyaad kirdada ee ku sugan degmada janaale ee wilaayada shabeellada hoose mahadsanida waa ayman ugu dambeyntii munaasabad lagu caleemasaarayey suldaanka guud ee beelweynta jilible ayaa ka dhacday degmada tiyeglow ee wilaayada islaamiga bakool cabdiqani maxamed ayaa warkan haya ah waxaa dhowaan munaasabad ballaaran oo lagu caleema saarayey suldaan cusub oo ay yeelatay beesha jilibleh ee degta wilaayaadka islaamiga ah ka dhacday degmada tiyoglow ee xarunta wilaayada bakool taas oo ay kasoo qayb galeen marti sharaf kala duwan oo isaga kala yimid qaar ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah iyo degmooyinka wilaayada bakool intii ay socdeen kalimaadka xafladda laga jeediyey idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa si gaargaar ah u wareysatay qaar ka mid ah mas-uuliyiintii iyo dhaqankii soo mushaarakaysay xafladda ugu horreyn wilaada wilaayaadka islaamiga ah ee bokool iyo hiiraan ayaa si isku mid ah u bogaadiyey xafladan iyagoona la dardaarmay waxgaradka iyo guud ahaan beesha xafladaasi dhigatay kolley beesha horta inta aan ka naqaano waa beel aan dhib badnayn hoggaansanka iyo asama wadaacada iyo dadka muslimiinta guud ahaan in loo dheganuglaado gaar ahaan hoggaankooda ilaahay ha barakeeye wanaagi kheyran ku ogna laakiin waxaan leenahay faraska waxaa la yidhaha soo orda ayaa karbaashka lagu dhufana marka sababta loogu dhufanayna waa inuu orodka orod ku sii daro marka waxaan leenahay suldaan baa aad doorateen qarash badan waad geliseen marka insha allahu taala inaan garabkiis laga bixin oo intuuba kitaabka ilaahay uu ku toosin yahay in maaragtay la adeeco intuusan macasi la imaanin oo ilaahay macasiisuusan dad amrin jazaakum allahu khayran taasaan leenahay midnimo in lagu dadaalo isku duubnaasho kii anfacay oo shariica islaamka ku hogaamiya ilaaha ka dhigo oo runtii nin annaga aan naqaano taariikhdiis iyo in badan aan isla joogi jirnay deegaankan muddo dheer kun afar boqol soddon iyo saddexdii eeridaasaan isnaqaanay ilaahay subxana wa taala ha barkeeye waa nin wadaad ah oo ganacsi ahaa annagana waa ku farxanay jamiic alwilaayaat xafladdan qiimaha badan iyo kasoo qaybgalkeeda iyo mushaarakadeeda waa xafladda aan aad ugu faraxsannahay boorka horteyda ku dheggan sidaa ugu jeedid أيها الضيوف الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حفل تنسيب السلطان العام لقبيلة جلبلة way mudataa ciwaanka noocaasa ama boorka noocaasa waa xaflad aad u qiimo badan aadna noo farax gelisay annagana aan ku faraxsannahay oo aanan ku imaan si lugjiid walaalaha maanta xafladdan dhigtay suldaanka qiimaha badanna soo doortay ay ku doorteen sida ayagu ay sheegeen annagana aan wax un xoogaal aan nahay diin iyo dadnimo labadaba lagu doortay waxaan leeyahay waxaa weeye sida aa u soo doorateen suldaankiinna u taageera inta uu toosan yahay taageera suldaankana waxaan leeyahay dadkaada la tasho ee ha ka tegin ayagana waxaan leeyahay ha dhibina u dulqaata samciya daaca siiya ee ilaahay subxaanahu watacaalana ugu shukriya qaar ka mid ah nuqabadii kasoo qayb gashay xafladda ayaa dhankooda si weyn u soo dhoweeyey suldaanka kusoo biiray nuqabada wilaayada bakool iyagoona beesha u dardaarmay inay la shaqeeyaan oo ay garabkiisa buuxiyaan xalfadan qiimaha ay leedahay oo kale qaabka walaayadu u agaasimtay qaabka ay maaragtay qabiilka usoo agaasimay waa mid iyadoo kale naadir ay tahay qaabka loo soo agaasimay oo aad u yar tahay samartiqaadka loo sameeyey hoylka lagu qabto sharafta uu leeyahay khudbooyinka laga soo jeeday hadday noqon lahayd carabi hadday noqon lahayd nashiida oo maaragtay soomaaliya hadday noqon lahayd nashiida carabi ah wax la soo koobi kara ma ahan suldaanka guud ee beesha jilible ay soo dooratay suldaan waxaanu ku leenahay in aad ku hogaamiso beesha ku soo dooratay ku sharaftay kitaabka allah subxaanahu wa tacaala dacwada aad ku hogaamiso jihaadka aad ka qayb qaadato ayi wanaag oo dhan oo kitaabkeenna maaragtay allah subxaanahu watacala noo soo dejiyo uuna amrayo in aad ka qayb qaadato runtii aan shakhsiyan goobjoogma inka ataa muhiim inka ataa waa shan gobol amalaya runtii yaa yaa hadda inta ka kulman oo nabadoonadiyo ama malaaqeediyo inta ka kulman intaas ilaahay aniba sababa inka weelay ma jaro jarna wali hadda ka hor haay ana sideedaba khaas ahaan dadka dhama faraxsan ana farxad gaar ah way in ah juhdidii dadkii ana ila jaray nabadoonada haayeen ama waxgaradka beela haayeen juhdigii una biini may dhalay geeka runtii in maarane ashan gobol loko kooyo mas-uuliyiintii oo umadeen kooyan geeka oo naqiimna isa dooradaan amba suldaanna isa dooradaan eed iyo eeda farxad inka ata runtii wax koole maasha allah aad baan ugu farxasannahay sidii loo loo mushaarakeeyeyna aad baan maxaan ku yidhahda ugu farxasannahay beesha reer jilible oo dooratay suldaanka cusub oo guud oo dooratay waxaan ugu baaqahayaa suldaanka u dhegannuglaada u jilcacsanaada isagana waxaan ugu dardaaramahayaa kii sharaa islaamka ku hogaamiya allah ka dhago garabkiisa noqoda oo jihaadka garabsiya oo hoo maalba ku taagara garabkiisana ha ka bixina isagana sharaa islaamka ha ku hogaamiyan leeyahay walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilgan waa nagaintaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horraysana waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته